halkan waxaan kula shirnay guddoomiyaha baarlamaanka ee sheekh aadan maxamed nuur madoobe waxaan ugu imaanay salaan annagoo wakiilka ah ganacsatada islii ee nairobi waxaan ugu imaanay qodobka ugu muhiimsan aan la qaadanay waxay ahayd inaan u hambaliyeyno isbedelka ka dhacay may oo asaga u ahaa asal iyo maarata tiirkii ugu mudnaa maarata shaqadaa soo qabtay tan labaad waxaan kala hadalnay maarata labada wadan xiriirkooda in la wanaajiyo maadaama asagoo xubin sare uu ka yahay dowladda xiriirka labada wadan oo Kenya iyo Soomaaliya labada shacabna ay kala maarmin waxyaalihii dhexdooda ka jira oo horey u sii jiri jiray khilaafaadka in la bixiyo labada wadanna la soo dhaweeyo tan saddexaad waxaan ku boorinay guddoomiyaha in ay ka shaqeeyaan amniga Soomaaliya taas oo ay tahay arinta ugu muhiimsan oo Soomaaliya u baahan tahay tan saddexaad waxaan niri waxaan iska tusnay in maarta Soomaaliya ay u baahan tahay inuusan khilaaf ka dhicin khaasatan mar walbaba dowlad markay soo dhisanto khilaaf ayaa dhexdooda ka dhaca inuu asaga doorkiisa looga baahnaa oo khilaaf inay khilaaf ka dhicin dowladda iyo yacnaha dowladda markaan leeyahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo guddoomiyaha inay mar walba khilaafka ay yareeyaan oo si soomaaliya waxay u baahan tahay in horey loo socdo waa muqdisho waa tagnay caleemasaarkan ka qayb galnay faraxa oo soomaali dhan oo may dhacay ayaan kala qayb qaadanay waxa kale ganacsi ahaan in laisku xiro labada wadan ayaa waa ka shaqaynaynaa waa danaa ku jirta labada shacab waa usu baahan yihiin ganacsiga isliina mar walbaba boqolkiiba sagaashan waa soomaali in labada wadan ay isku xiranto oo la kala faa'idaystaan mar walba taasaan ka shaqaynayn